assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah xulka qaranka soomaaliya ee da-dooda ka yartaa toddoba iyo tobanka sano oo guul weyn oo taariikha ka gaarin dhigooda soo suudaan xulka qaranka soomaaliya guushay ka gaarin dhigooda soo suudaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo hambalyo iyo dabaaldeg markaasi ka bilaabay magaalada muqdisho qowmiyadda digiil iyo mirifle oo muqdisho ku yeeshay shirweyne ay ugu arrinsanayaan ka qaybqalka dagaalka ka dhanka al-shabaab dowladda soomaaliya oo sheegtay in la xirayo maxkamadna lala tiigsanayo shirkado ganacsi iyo neetooyo markaasi xogta ganacsiga iyo iibka guryaha ku taageera al-shabaab ciidamada dowladda federaalka oo al-shabaab kala wareegay deegaano dhaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiil iyo askar ka mid noqonaya ciidanka ilaalada nabadgelyada waddooyinka oo tababar loogu soo xiray magaalada muqdisho iyo wasaaradaha caafimaadka wasaaradda caafimaad maamulka jubbaland oo kismaayo ku qabatay barnaamij bulshada loogu waacigelinayo nafaqadarada markaasi haysata
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo sabti ah taarikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha tobnaad oktoobar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii ofisana xulka qaranka soomaaliya ee da-dooda markaasi ay ka yartaa todobaiyo tobanka sano ayaa guul weyn oo taariikhiah ka gaaray dhigooda sood suudaan cayaar markaasi xiise leh oo ka dhacday dalka etoobiya haddaba guushaas ayaa looga dabaaldegay guud ahaanba dalka waryahayga cali aadan axmed ayaa faahfaahinaya
dabaaldegyo aad u waaweyn ayaa ka bilowday gudaha soomaaliya iyadoo markaasi ciyaartooyda xulka kubadda cagta ee todobiy-toban jirada ay maanta ay soo guulaysteen koobka sakaafa under seventiin iyagoo ka adkaaday dhigooda sood suudaan guul saddex gool iyo goola guushaan ayaa waxay u tahay xulka qaranka soomaaliya guul taariikhi ah waxaana ka dareemaysaa dhaqdhaqaaqa iyo dabaaldegyada ka bilowday gudaha dalka soomaaliya dabaaldegidan aadku waaweynaya waxay ka dhaceen taalada daljirka dacsoon ayagoo markaas dadkan ay fikirkooda ay ka dhiibteen guusha xulka iyagoo dareenkooda khiirada leh ku cabiraya guushii maanta ay soo gaareen xidigaha xulka qaranka todobiy-toban jirada soomaaliya inaan kareen soo suudaan maanta calankeega farxadeeda lama soo koobi karo soomaaliya ha noolaato dareen waxay leedahay aanba qiyaas leen xad ka baxoo noqoto dareenkeyga maanta calankeyga in lagu suraqo adduunka meel ka mid ah anigoo dhinac soomaaliya ku socdo soomaaliya ha noolaato xidigaa sharaftaas farash waxayna mudan yihiin amaan kuma soo koobi karnaa mahadsanida ma dhihi karno waxaan leenahay magac soomaalima kor u qaatay calankeena meel surtaad ku mahadsantiin dalsan waa mahadsantiin weligay maanta ma wadin maanta la soo baxay farxad darteed qof ii wada xataa miji anaa idin ku keensaday gacmaheyga anaa ku keenay inaan wado farxad darteed waa soomaaliya maanta guusha ay gaartay waxay la mid tahay maanta dhashay la mid tahay maanta dhashay la mid tahay soomaaliya horey u guulaysatay dadkaan iyo jabsanaayeen dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta guusha soo wada waxay u dhigataa diidin jabtay cidimu soo noolee inaan dhihi karaa waxaa leeyahay guulaysta xamar markaa imaatayna waddooyinkaa lila xiraayaa habeenka waa lila dhafraayaa annagoona dhafra weligeen waa dhafraynaa waa raaxaysanaynaa waa la baashaalayaa weliba dareenkayga lama soo koobi karo caawa waaga halkan ugu baryaa waaga caawa halkan ugu baryaa ilaa ka imaana waa sugaani intaa ku sugaa maanta waxaan ku guulaysanay ciyaarihii bariga iyo bartamaha afrika ee waxaan leeyahay qarankeenu duwa waxaan leeyahay wallaahi ma qiyaasi karo rayaan waxaa waaye aniga yakshira u imaado fahamte inaan waxaa waaye aan la dabaaldago dadkayga aan halkaan u imid waa maalin ugu weyn waa maalin aan weligay arkay qarankeena soo guulaystay weligay maan arag waa maalin kugu horeysa aan arkay qarankeena soomaaliya guulaystay Een, xudigaha koobka qaada waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaa ka imaa degmada yaqsid soomaaliya guul in badan waa sidan guushaan guushaa ilaa aan siiyay alxamdulilah ciyaartan, eh, ciyaar maasha allah walaad laa tala wiilas wiilal fiican ee ahay ani wiilkii hadda ku jira hadda farxada yaar waa ka dhib male wiilaa dhanaa ku jira daalka xaafada kulli oo soo wada baxay mafahantahay koobka adduunyada intaa ku sugan waa mafahantahay waxaan ahaa waxaan baran jiray waa mafahantahay wax kale nisaa saacan dulqaata marka mafahantahay guushaan kuu leedahay والله درين اد يا دفعنا قولك بو اب درين بادي جيسها iyo كل واب درين ما فهمت maanta ku guulaysanay waa taariikh shan iyo tobanka oktoobar aan ku guulaysanay shalay miri aan ku jirnay afar iyo tobanka oktoobar maantana farxad baan galay adduunyada waa sidaa weliba meeshaan ma imaan maanta ka hor koobkaas ay keena maalin kastoobana waan joogay dunidu waa iska farxad maalin oo oohin ilaa waxaan ka baryayaa saas ina ciyaartooydeennu ilaa ay gaaraan dunida inaysa istaagin garoonka bisho waxaa ka soo degi doonaa koobka anigoo marar wada qalbiyadeena oo ooy laakiin maanta aad aan u faraxsannahay dareen maxay kuu leedahay والله بلا طلع حماستي ما سوى كوبي كرولات صومالي عنا ولاته الحدين ما سوى كوبي كرو مرة بيضا اللي قوينا دقا لكن ما تبسا درهم صومالي نمرة عرفي maxay kuu leedahay guushaan وما سوى كوبي كرو ما الله يشاكا كرو أنتي عرفي يا كل عيني يا برف مليدو كانوا يا إنا يا علينا صومالي أوي أوي عليا deegaankiisa odanka waa wadaamuune ubad waxaad ku leedahay dhukaalahoyo ubad waxaad ku leedahay dhukaalahoyo wanaba uraane cayrnii wax ugu qabo wanaba uraane cayrnii wax ugu qabo antiyay macaan waa midaan oo laga wareeryalo rajo muddo dheer la dhoorayay ayaa maanta dhawowday cali aadan axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
aad buu umahadsan yahay wareegaya cali aadan axmed dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in la xirayo maxkamadna markaasi lala jeegsanayo shirkado ganacsi iyo nowtaayooyin xogta ganacsiga iyo iibka guryahaba ku taageera al-shabaab nasiix cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa jibriil cabdirashiid xaaji cabdi oo ah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa dignin adag waxa uu u diray ganacsatada iyo shirkadaha ganacsi ee ka shaqeeya gobolka banaadir wasiirka ayaa faray dhammaan ganacsatada inaysan la shaqayn karin la macaamili karin wax dhaqaalaha ugu yaboohi karin awaamiirtoodanaysan qaadin karin al-shabaab waxaa kale uu sheegay wasiirku in nuutaayooyinka ka shaqeeya gudaha muqdisho ay si toosa ula shaqeeyaan al-shabaab isagoo tilmaamay in tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo ciddii u hogaansami weysa awaamiirta ay soo saareen marka ganacsatada soomaaliyeed ee si toosahay uga qayb qaataan dilka shacabka soomaaliyeed sababtoo ah waxay da- dacmiyaan oo wax siiyaan een, ururkaas argagixisada ummadda soomaaliyeed gumaadaya marka waxaan rabaa inaan een, shirkii jaraa'id aan idiin dulmaro waraaqdan waxay si toosa ugu socotaa ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan qaybaheeda kala duwan hadday ahaan lahayd ganacsatada beeraha ganacsatada xoolaha ganacsatada warshadleyda ganacsatada kalluumaysiga ganacsatada tamarta iyo biyaha ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha ganacsatada isgaarsiinta ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta eh, ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha ganacsatada hoteelada goobaha dalxiiska iyo farshaxan farshaxanka gana- ganacsatada adeega duulimaadyada iyo saadka ganacsatada guud een, ujeedo digniin annagoo fulinayna amarka dowladda ee ku aadanaa la dagaalanka argagixisada ee dhanka ma- dhaqaalaha ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay fulinaysaa waxay faraysaa dhammaan ganacsatada ay warqadani sida tooska ugu socota in aan lala shaqayn karin lala macaamili karin islamarkaana aan wax fu- wax loo fududayn karin wax dhaqaale ah loogu yaboohi karin awaamiirta awaamiirtooda loo hoggaansami karin kooxda argagixisada ee ka soo horjeeda amniga iyo jiritaanka dadka iyo dalka soomaaliyeed haddaba ciddii ku lug yeelata howlaha sare ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan iyo xeerarka waddanka sidoo kale wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay qaadaysaa tallaabooyinka uga aadan ee soo socda kow in lagala laaban doono diiwaangelinta iyo shatiyada ganacsi ee shirkadda ama ganacsadihii gala dembiga kor ku xisan labo ganacsadihii ay ku caddaato in uu u hoggaansamo awaamiirta argagixisada ama siiya dhaqaale maaliyadeed ama siiya dhaqaale maaliyadeed uusan dib dambe uga ganacsan doonin dalka soomaaliya saddex shirkaddii ay ku caddaato in ay ku jiraan xubno ka mid ah ururka argagixisada ah ee al-shabaab ama wakiil uga noqda ganacsigooda waxaa lagala waxaa lagala waxaa lagala wareegayaa dhammaan wixii hanti guurta ama maguurto ah ee ay shirkaddaasu leedahay shirkaddii ama ganacsadihii lagu hela u kala gudbin dhaqaale ee kooxaha argagixisada ah waxaa la baabi'inayaa dhammaan jiritaanka ganacsigooda ugu dambayn sidaa darteed waxaa lagu adkaynayaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed inay u hoggaansamaan awaamiirta sare ku xusan islamarkaana dhaqangeliyaan go'aanka si loo badbaadiyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed aadaa u mahadsantihiin waxaan rabaa waxaan rabaa halkaan inaan uga faa'iidaysto laba fariin oo aan laba hay-adoo dowladda ka tirsan aan u diro fariinta koowaad waxaan rabaa inaan u diro wasaaradda dekedaha iyo howlaha maraakiibta ganacsanada soomaaliyeed waxay ka waxay ka cabanayaan intaysan helin ninka ganacsadaha ah konteynerka jayna ka soo baxa intuusan helin informationkiisa yay kooxaha shabaabka helaan waxaana la wadaaga arrinkaas maraakiibta nimankan ka shaqeeya saddex shirkadood ilaa afar shirkadood baan hadda haynaa shirkadahaas waxaan rabnaa inaan u sheegno wasiirka dekedaha inuu shirkadahaas kala laabto shatiyada
dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalka ayaa markaasi al-shabaab kala wareegay deegaano dhaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe abuukar dayax ayaa faahfaahinaya sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee soomaaliya howlgalla xalay ka dhacay qeybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe ayay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay kula wareegeen deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe deegaanada ciidamadu ay la wareegeen waxaa ka mid a deegaanka istaraatiijiga ah ee xawaadley oo hoos yimaada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xawaadley oo ku taalla inta u dhexaysa magaalooyinka balcad iyo jowhar ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxaa ku sugnaa dagaalamayaasha al-shabaab taasoo sababtay inuu istaago isu socodka magaalooyinka jowhar iyo balcad oo kaabiga isku haya sidoo kale xawaadley waxaa ku taalla buundi isku xirta labada shabeelle waxayna al-shabaab u isticmaali jireenna marin ay isaga gudbaan ilaa meelo kale oo ka mid a gobolada dhexe ee soomaaliya sida saraakiil ka mid a ciidanka xoogga dalka ay sheegeen ciidamada qabsaday xawaadley oo uu hogaaminayay korneel lagu magacaabo abuukar boonow oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa dadka shacabka ee ku sugan deegaankaas waxa ay u sheegeen inay isdejiyaan islamarkaana ay bilaabi doonaan howlgallo amni xaqiijin ah oo lagu baarayo xaafadaha iyo sidoo kale deegaanada kale ee ka agdhow deegaanka xalay ay la wareegeen oo hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe howlgallada xooggan ee ka soconaya qeybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya ee ay iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo kordhayay waxaana sii xoogaysanaya howlgallada kale ee ka soconaya qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka soconaya abaabulkii ugu dambeeyey taasoo saraakiishu ay shalay gelinkii dambe ciidamada u sheegeen inay dhaqaaqi doonaan islamarkaana looga baahan yahay in ay dadka shacabka u turaan abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
dhinaca kalena haddii aan eegna saxbeel mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa muqdisho ku yeeshay shir weyne ay ugu arrinsanayaan ka qaybgalka dagaalka ka dhanka al-shabaab cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa faahfaahinaya wasiiro xildhibaano siyaasiyiin aqoon-yahano bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ka qaybgalay shir looga arrinsanayay dhiirigelinta abaabulka dadka deegaanka iyo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay ka wadaan deegaanada uu dego maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasoo ay kaga sugan yihiin xarakada al-shabaab kulankan waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirka xanaanada xoolaha wasiir ku-xigeenno iyo wasiiru dowlayaal oo kasoo jeeda dhammaan beelaha dega deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyagoo dadkii ka hadlay xafladda ay ka aragti midaysnaayeen dhiirigelinta gulufka dagaal ee ka dhanka ah al-shabaab oo laga abaabulayo deegaanadaas
deegaanada digli iyo mirifle waa dhulka keliya ee haddii argixisada laga saaro aysan helayn meel kale oo leh barwaaqada sida fudud loogu noolaan karo ee baay bakool shabeellada hoose iyo jubbooyinka dagaalka argixisada lagu hayo ee ka socda shabeellada dhexe iyo gobollada dhexe ee dalka waxaa dhalan doono waxaa ka dhalan doono inay argixisadu ku soo jabto deegaanada koonfur galbeed iyo jubbooyinka ballan qaadana insha allahu tacaala muhuge bada doono siin horka ha doono insha allahu dagaalka walina ninga cilaamay doono meelo bartanagadaas wasiirkeena gaashaandhaga onona masiin kuge bada doono insha allah saddexdan gobol ukumahay dhigteen shabaab degmo degmo u gudbi kartana ma jirto awood weyne ay ku haystaanna ma jirto awood weyn ay ku haystaan ma jirto awooddooda ugu weyn waa shabeellada hoose waaye waxay ka qaataan waxaa ka soo gala dhaqaale aad u fara badan kuwa haddana deegaamadeena joogo waa kuwa ugu cadowsan shabaab diyaaranteena siin sheegani oo diyaarana oo boqol jeer diyaarana oo maylerhaayuse la dhagaaji fadaan jidka la mara fadaan weliba jidka la mara fadaan jidweynagan jidweynagaas iyo xuduudda kubalaawadaw lahagaada lamaa jid laaska dara shab laska soo fadaan maylaynin ballan ahaa ini nimankaasoy lusku reeba dadkana geeka diyaarangay may dhigay igu sawir ay naganay idada sawirkaba ku ubsadohay dad badan horta igu sawirtaba naftee maabuhungadosay hoobadhiniya bersholo ku fiiri may weeri lanka igu sawir inta surunaba kale kuba may waha wejiga galanta saardohanbo maasa hiriday lamaadiyo karoon
gunaanudka kulanka ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa kaalinta ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka sida hagarla-aanta ah uga qalab qaatay ugu qalab qaatay la dagaalanka argagixisada guulo waaweynna ka soo hooyey saddex waxaan si buuxda u caddaynaynaa in qowmiyadda digli mirifle ay si wadajir ah u go'aansatay in si dhammaystiran uga qayb qaadato kacdoonka iyo gulufka ciidan ee ka dhanka ah argagixisada ka bilowday dhammaan deegaanada dalka islamarkaana qowmiyaddu ay u qalab qaadatay xoojinta kacdoonka hubaysan ee ka socda deegaanada guud ahaan gaar ahaan kuwa beesha ay degto ama qowmiyaddu ay degto afar waxaa la isla qaatay in argagixisadu aysan gabaad ka helin deegaanada ay qowmiyaddu degto islamarkaana aysan noqon halka firxadka argagixisada argagixisada ay deegaanada kale ee ka soo jabay ay gabaadku ka dhigtaan
guud ahaana warkii habeenimaad kala socoteen raadi ah dalsina magaalada muqdisho qaartan dhegeystaha waanaginta cidda usaaga waxay dib u heli kartaa boog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel